almuhim may suurtogelin laakiin waxa weeye markii ay gaaladu arkeen dee imise nin baa laga dila calankoodii dhulka u dhacay subxaana allah oo cid dib u qaado la waayey koob iyo toban meel la wada dhigay oo runtii hoggaankoodii ahaa oo calanka ah ilaa addoonkii u shaqaynayey maca daalik waxa weeye dhaawac badani uu gaadhay ee ay dib u gurteen ayaa waxa weeye waxay arkeen nimankii rumaadda ahaa ee muslimiinta ka mid ahaa iyadoo allahuma salli calaa sayidina muxamedin la kala guranayo wixii qurayshi ay ka yaacday ila dib bay u gurteen maalkii iyo haniimadii meesha taallay oo la kala guranaya ayay arkeen wa ficlan waana halkii ay ka jabeen saxaabada rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sababta runtii keentay in saxaabadu ay runtii jabaan waana amarkii rasuulku calayh isalaatu wasalaam oo runtii la khilaafay sida maanta muslimiinta oo dhan haysta oo dee waayo maanta toddobiyo konton dowladood iyo hal bilyan iyo afar boqoloo milyan weeye muslimiintu sidaa ogtihiin kitaabkii baynu halkaa ku wada tiirinay yahuudda maanta waa lix milyan inta joogtaa ee israa-el dunida oo dhan inta joogtaana waa lix iyo toban milyan hal bilyan iyo afar boqol oo milyan weeye muslimiintu reshiyada ah yani waxa weye lix iyo toban milyan oo yahuud oo dunida oo dhan jooga iyo hal bilyan iyo afar boqol oo milyan weliba waa siddeetankii tiradii lagu koobo sababta keentay in muslimiinta in tirada intaa leg ay ka guulaysato maanta ay dee baytulmaqdis haystaan iyo muqadasaadkii muslimiinta sababta waxa weeye dee kitaabkii bay halkaa iskaga tiiriyeen dhinku haddii uu kitaabka halkaa iskaga tiiriyana de waa nin walba taagtiisa weeye waataa maanta muslimiinta dee dhibaatada haysata aynu ognahay meel kastoo ay joogaan almuhim rumaaddii toban saxaabiyaoo keliya ayaa hadhay toban afartankii kale waxay ka qayb galeen runtii inay boobaan ama ay gurtaan waayo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuuhi waar ilaa aan cid idiin soo diro xadiiska bukhaari wariyey xataa haddaanu guulaysano xataa haddii meydka iyagu bato labadaba uu yidhi haddii meydka iyagu bato iyo haddaanu guulaysano marna ha ka soo dhaqaaqina meeshii oo ficlan sidiibaa ay sameeyeen may samaynin sidii uu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam yidhi khaalid bin waliid oo ficlan ahaa dadka kooban ee ilaahay hibada u siiyey dagaalka qabla alislaamna in badan markii la weydiiyey islaamka waxaan u qabtay oo dhan hadday u dhigmaysa buu yidhi jabintii aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam jabiyey dagaalkii uxud oo ilaahay igaga dembi dhaafay intaas ereyadiisay ka mid ahaan jirtay markii dambe uu islaamay khaalid binuud radia allahu canhu bukhaari baa runtii wariyey in afartan keliya ay hadheen tobanna ay yani cafwan toban keliya ay hadheen afartanna ay ka dhaqaajiyeen oo ay ka dhaqaaqeen meeshii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu talagalay wa ficlan dee toban nin oo intaasoo farar soo weereen markiiba waa la jiidhay xagga dambe ayaa runtii khaalid buneed uu ka dhabar jebiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam iyo ciidankiisii wa ficlan kumay talagelin halkaa waxaa ka dhacday asmad aada iyo aada u weyn ilaa xad nebigu calayhi isalaatu wasalaam layskala garan waayo walaqad sadaqakum allahu wacdahu idtaxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi اlamr wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اddunyaa waminkum man yuriidu اlaakhir ilaahay isagoo kaga warramaya qur'aanka waa caddeeyey walaqad sadaqakum allahu wacdahu ilaahay ballankiisii waa idiin dhabeeyey idtaxusuunahum biamrihi wakhti aad gaalada laynayseen amarkiisa dartii aad ku laynayseen xataa idaa fashiltum ilaa aa idinku fashilateen watanaasactum fi اlamr taladii aa isku qabsateen ilan rasuulkii ayaa taladiisii khilaafteen wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun oo aa caasideen rasuulka amarkiisii iyo amarkii ilaahay kadib markii laydin tusay waxaad jeclaydeen minkum man yuriidu اddunyaa waxaa idinka mid ahaa qaar adduunyo uunu socda wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mid a qaad aakhire uun doonay oo ficlan ilaahay baa ka warramay saxaabada wadaadadu maanta markay is ammaanayaan bay yidhaahdaan anagu ma garatay waar saxaabadii baa ilaahay le qaar adduun u socda uun baa jiray oo baasha waynu jecelnahay inaan odhani ma garatay anagu de anagu kitaabkun baanu dul fadhina oo waxa weeye bashar saxaabadii baa adduunka jeclaa waxaad u malaynaysaa dadkeenna maanta joogay iimaankoodu malqaacadda yahay yacni qur-aankay ku sugantay oo saxaabadii sidaa u dagaalamaysay baa la leeyahay qaar idinkaydii ka midii adduunyun bay u socdeen waa ficlan waana sidii ay ku jabeen waana waxaa maanta muslimiinta haysta waxa weeye jaaha iyo subxaana allah suldada iyo waxaa maanta dee qiyamkii akhlaaqdii islaamka o dhan markii laga tegay de maanta tiradaa muslimiinta aynu ka warramayno wax keliya oo haystaa ma jirta wadamadii muslimiinta ugu waaweyna maanta malaeg misra waa shan iyo siddeetan milyan ilaa sagaashan milyan oo kun iyo yani milyan iyo shan boqoloo kun oo qaso ku nool oo muslimiina ayaa biyihii biyihii baa laga jaray waxaa la yidhi toban caa'iladood oo israa'iiliyiin intay isticmaalaan ayaa boqolka kun ee caa'iladood ee muxuu ahaayey loo soo daayay biyaha bal lacagtii ay haystaan oo dadkoodii dibadaha ay ka shaqaynayaan oo wax walba lagu caawinaya yaa u soo daynaya ayaa carruurtoodii saddex boqol oo kun oo carruura ayaa qase maanta ku kaballa walidaalika waxa weeye maxaa waxaasoo dhan keenaya yani waa waxa aynu ka warramayne ficlan dee taariikhdana in dib loogu noqdo ay tahay almuhim waxa weeye muslimiintii sidaasaa loo jiidhay dabeeta khaalid bulid radia allahu canhu ayaa runtii sabadfana lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba arrin baa u gudboonaaday in ciidanka uu isaga iyo inta la joogto uu nabadgeliyo iyo inuu dagaalamo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya saxaabadii ayuu dagaalamay oo ficlan dagaalkaa uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uxud codkiisiibuu kor u qaaday ilaya ilaya ayuha almuslimuun yani ilaya yaa cibaad ullah id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum ilaahay waa ka warramay wakhti aabuurta fanadinayseen id tusciduuna wakhti aabuurta faranayseen walaa talwuuna calaa axad oo aydan qofna daymoonayn wاrasuulu yadcuukum fii ukhraakum rasuulkuna uu xagga dambe idinka yeedhayo walidaalika nebigu calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanku waa ka warramay oo muxuu rasuulku u lahaa dhinacayga dhinacayga dad yahow muslimiinta ilaan quraysh oo dhani waxay ku wajahan tahay isaga saxaabadu waa wada cumaamadan yihiin laba goocad bay sitaan markaa lagama soo dhex saaraya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam laakiin nebigu calayhi isalaatu wasalaam si uu muslimiinta u nabadgeliyey ayuu go-aan ka qaatay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wa ficlan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa dagaalamay inba aad buu u dagaalamay inkastoo runtii saxaabadii ay kala biiqbiiqeen dabeeto way iskala garan waayeen rasuulku yacni saxaabadii ridwaanullaahi calayhim ilaa xad la yidhaha saxaabiga loo yaqaano anas binu nadar ayaa wuxuu arkay dee niman seefahoodiiba meel iska dhigay markii rasuulkii la arki waayey markii muslimiintii codkoodii uu kala qarsoomay dabeete waxa uu yidhi rasuulkii baa la dilay bay yidhaahdeena maxaanu ka dagaalami markaa qaar waabay iska fadhiisteen qaar dib bay u noqdeenoo ficlan waxaa ka mid ahaa dee marka arrimuhu ay iskala dhex galaan xataa dadka waaweyn qaarkood baa tihi ku dhaca cusmaan binu cafaan ka mid buu ahaa dadkii runtii tiihu ku dhacay ilaa xad la yidhahdo markii la yidhi rasuulkii baa la dilay dadkii dib u dhaqaajiyey dib u noqday ayuu ka mid ah cusmaan binu cafaan radia allahu canhu walidaalik saxaabigaa loo yaqaana anas binu nadar ayaa yidhi allahuma inii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa'i yacni almuslimiin ilaahayo waxaan kaaga cudur daaranayaa kuwa muslimiinta ee iska fadhiistay qaarna ay dibba u noqdeen wa abra'u ilayka mima sanaca haaulaa'i yacni almushrikiin ilaahayo waxaan beri kaaga noqonayaa kuwa gaaladii waxay samaynayaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa sacad binu mucaad baa la kulmay markaasuu yidhi yaa abaa camr xaggee tegaysa wuxuu yidhi dee jannadii baa ii uraysa buu yidhi xaggeen tegaya waa uu dagaalamay wuu dagaalamay innii ajiduha yacni innii ajidu duuna uxud urtii jannada uxud sukadeeda waana ficlan buurtii dee waaba saaran yihiine ayaan ka urinayaa buu yidhi waa uu dagaalamay uu dagaalamay sida runtii saadulmacaadka ku sugan waxaa la yidhaahdaa wuu istishaaday walidaalika waxa weye waa la garan waayey dee ciidan dhan buu dhex galay meel allaale boqol dhaawac baa gaalay wejigiisii wuu iswada bedelay calaamad yaroo faraha uu ku lahaa markii la baadhayey dadkii istishaaday ayaa calaamadaasi walaashii baa ku garatay saxaabiga loo yaqaano anas binu nadar saxaabiga runtii loo yaqaano saabit binu daxdaax ayaa isaguna la hadlay ansaarta oo runtii ugu badnaa yaa macshar alansaar in kaana muxamadu qad qutil fa ina allaha xayun laa yamuut qaatiluu calaa diinikum war haddii rasuulkii calayhi salaatu wasalaam la dilay war dee diintiinna ku dagaalama wa ficlan isaguna ciidan khaalid binu la hogaaminayo ayuu aada ula dagaalamay marka isaguna halkaasi ayaa ku istishaaday waxaana runtii dilay oo dilkiisa sabab u ahaa ciidankii uu hogaaminayay khaalid binu waliid saxaabi runtii ka mida ee muhaajiriinta ayaa nin saxaabi ansaariya ayuu soo maray ashcarta ana muxamada qad qutil faqaala alansaariyu in kaana muxamada qad qutil faqad balaq faqaatiluu can diinikum xadiiskana runtii bukhaari baa wariyey war miyaad yani rasuulkii in la dilay miyay jirtaayoo dareentay buu yidhi markaa saxaabiga ansaarigaa ku yidhi dee rasuulka haddii la dilay isagu diintii waa gaadhsiiyey dadkii isagu wuu gaadhsiiyey halkii uu doonayey ee waar diintiina ku dagaalama ayuu saxaabigaasi macnaheedu waxa weeye saxaabadii waa la iskala garan waaya rasuulkii waa dagaalamaya waa nool yahay laakiin dee taliskii baa lumay xaggii dambea lagaga yimid waa la isjeedhay insha allahu tacaala xagga dambaynu ugu tegi doonaa xataa ilaa saxaabada qaar ay saxaabadii kala dileen markii la iskala garan waayey ee aada iyo aada laysu dhex galay waxaa runtii xusid mudan dagaalka noocaasa waxaa aada iyo aada uga qeyb galay abubakr bin abi quxaafa iyo cumar bin khadaab iyo cali bin abi aalib ficlan waxay ahaayeen kooxdii ku ag sugmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu lahaa halumma ilaya yacni ana rasuulu ullah war dhinacayga kaalaya waxaan ahay rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam dadkii ma garatay ku ag sugmay ayaa ay ka mid ahaayeen wa ficlan sida ayn alimaam muslim uu wariyey radia allahu canhu bal rasuulkii oo markii dambe la ogaado qurayshi wax kaloo uma socotay inay dilaan un rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa anas binu maalik wuxuu leeyay waxaan laba ansaara iyo waxaa laba muhaajiriinta ka mida iyo toddoba ansaara ayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ag taagay man yarudduhum cannaa walahu ljanna intooduba hadafkoodu wuxuu yahay in rasuulka la dilo quraysh oo dhan markaasa ansaartii kii hore uu dagaalamay ilaa uu istishaaday haddana kii labaad ayaa istishaaday haddana kii saddexaad baa istishaaday nin walba siduu u difaacayey inaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la soo gaadhin labadii saxaabiye ansaartaabuu rasuulku leeyay maa ansafnaa asxaabana toddoba saxaabiyo ansaara halkii ku istishaaday iyadoo labadii ansaarta ahaa labadii muhaajiriinta muu sheegin xadiisku ficlan aanay waxba gaadhin walidaalika rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kamaynu cadaalad falin buu yidhi saaxiibadeen walidaalika wuxuu xadiisku wuxuu u muuqdaa wuxuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam jeclaa in labada muhaajiriinta ka midii ay ka horeeyaan labada ansaarta toddobada waxaa ugu dambeeyey saxaabiga loo yaqaano cimaarata binu yaziid binu sakan oo isaga la yidhaahdo allahuma salli calaa sayidina maxamed dhaawacii baa fadhiisiiyey ila waxa weeye seef baa laysla dhacaya dhiigbixi dhaawacii baa fadhiisiiyeyo yani waxa weeye rasuulku calayhi isalaatu wasalaam agtiisii buu ku qombabay waxaa runtii xusid mudan saxaabiga loo yaqaano dalxa bni cubaydillahi sacad binu waqaas oo ficlan ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey ayaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam aada iyo aada u difaacay dalxa bni cubaydallah oo ficlan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dhinaciisu istaagay oo dadkii leebka badan iyo qalabka badan lahaa ayuu ka mid ahaa dagaalkana runtii aada iyo aada ugu wanaagsanaa rasuulka waxaa la yidhaahdaa dhooshiisii baa la jabiyey ilaan waa la isjiidayaa xataa dhagaxaa la ysu qaadayaa mararka qaarkood marna warankii iyo leebkii baa la isticmaalaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabintiisa ayaa la jeexay qalab la xidhan jiray oo madaxa la gashan jiray ayaa labadiisa dhafoor galay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo waxa weeye dhiiggii waa ka socda qalab yaroo la isticmaali jiroo madaxa laga xidhan jiray ayaa ka galay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam labadiisa dhafoor sidaa u galay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dabintii waa la jeexay dhooshii waa laga so yani waxa weeye waa la jabiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wejigii nabar weyn baa lagu sameeyey halkaa laba nabar ayaa labada bahalkaa bahal xidhin jirayba dagaalkii faraha badnaa ka galay labadiisa yani waxa weeye daan xagga sare labada dhafoor baan ujeeda ka galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ficlan dadkii sidaa sameynaya waxaa ka mid ah ninka loo yaqaano ibnu qamia ninkaa ibnu qamia wuxua quraysh waxa la dhaha seefta ninkii ugu haystay buu ahaa inkastoo saxaabadu ay la dagaalameen ridwaanullaahi calayhim oo ay ka mid ahayd sidaynu xagga dambe ku arki doonno gabadha loo yaqaano nasiiba bintu kacb umu camaara dadkii difaacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska runtii saxiixii bukhaari uu wariyey kayfa yuflixu qowmun shajuu wajha nabiyihim wakasaruu rubaaciyatahu wahuwa yadcuuhum ila allahi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi siday u liibaani doonaan tol jeexay wejigii nebigooda calayhi salaatu wasalaam oo ilkihiisii mid ka mida jabiyey oo wejigiisii jeexay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga oo dhiigga uu ka dareerayo walidaalika markiibaa ilaahay subxaanahu watacaala la hadlay laysa laka min alamri shay-un aw yatuubu calayhim aw yucadibuhum fa innahum daalimuun adiga arrinta talada waxba kuma lihid baa ilaahay yidhi ama ilaahay haw dembi dhaafo ama ilaahay ha cadibo waa daalimiin mushrikiina ayaa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi adigu dariiqaaga hayso unbaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ficlan eeg tadxiya dad baa u haystay kitaabkan aynu dul fadhino iyo subxaan allah dee masaaxiifta maanta halkan iska taalla rag bay laabahooda ku qornaayeen saxaabada iyo geedaha yani musxaf qur-aani muu jirin xufaadda saxaabada marka laysu geeyo dhammaantood intay ahayn yacni asaabi caliyeed tirada fardeheeda nin walba inbuu qur-aanka kahay waayo qur-aan meel ku urursaniba aada buu ugu yaraa saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo dee sida laynagu soo gaadhsiiyey diinta dhibtaa soo gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahay markii dambaa rasuulku is xusuustay markaasuu wuxu uhi allahuma qfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun ilaahay tolkay u dembi dhaaf waayo iyagu ma ay oga waxaan ugu yeedhaya iyo waxa loo dagaalamaya meesha loo socdo iyagu ma ay oga sidaa waxaa runtii ay ku sugan tahay fii saxiixi muslim riwaayad kale waxay odhanaysaa allahuma hdi qowmi fa innahum laa yaclamuun ilaahow tolkay hanuuni iyagu ma ay oga xaqiiqadu waxa ay tahay oo ficlan dadkii aada u dagaalamay sidaa aynu ka warramanay waxaa ka mid ahaa sacad binu waqaas radia allahu canhu rasuulku markaa wuu ag joogaa leebka ayuu ganaya waxaanu lahaa irmi fidaaka abi wa ummi aabbaha iyo hooyaday baan kugu furtaye gan buu rasuulku lahaa markaa dadkii leebka aada u gani jiray buu ka aha sacad binu waqaas halka waxaa la yidhaha nabaradan lagu dhaftay mid ka mid ah dee walaalkii baa ku dhaftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo walaalkiina uu xaggaa ka soo jeedo weliba saddexda nin ee doonaya rasuulka inay dilaan ka mid ah ee sacad binu waqaasna dhinacan uu ka jeeday si uu walaalkii u dilo oo u difaaco rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii dadkii aadka u layaabka badnaa ka mid ahaa saxaabiga loo yaqaano dalxa binu cubaydallah aada buu u dagaalamay wa ficlan riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin gacantiisii farihiisaa qaar la jaray marka dalxa binu cubaydallah intii dambe gacantiisa qayb baa shalal ku dhacay yacni waxa weeye angegtayba walidaalika saxaabadu casharat lmubashiriinka ninkii ugu difaac badnaa buu ka mid ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani wakhtigaas xadiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam alimaam atirmidi uu wariyey man yandur man yandur ilaa shahiidin yamshi calaa wajhi ilardi falyandur ilaa dalxa bini cubaydallah ninka doonaya shahiid nool inuu arko dalxa bini cubaydallaahi ha eega buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa runtii tirmidi uu wariyey oo ficlan waa difaacii uu difaacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sagaal iyo soddon dhaawac ama shan iyo soddon dhaawac ayaa la gaadhsiiyey saxaabigaa loo yaqaano dalxa binu cubaydallah difaacii uu difaacayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxaa weeye dalxa binu cubaydallahi waxaa abubakar baa marka uu ka warramo ayaa wuxuu odhan jiray waxaabaan odhan karaa maalintaasi dalxaa wada lahaa buu abubakar bin abi quxaafa yidhi waxaa la yaab badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay gaadhay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk wain lam tafcalhu famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas rasuulka waxaa lagula ballamay inaan nafta laga jarin laakiin la dhibi doono ilaa inta diintu ay dadka wada gaadhayso walidaalika xadiiska uu bukhaari wariyey waxaa rasuulka ka ag dagaalamayey oo aada u difaacayay ilan quraysh waa tii cidlada ka heshee laba nin oo dhar cadcad walidaalika riwaayad waxay leedahiin waa jibriil iyo mika-iil bay ahaayeen rasuulku calayhi isalaatu wasalaam xadiiska bukhaari baa wariyey markii la ogaaday rasuulka in dhaawac culus ama dilitaan ay tahay ayaa dee ilaahay subxaanahu wa tacaala si khaasa jibriil iyo mika-iil loogu diray rasuulka calayhi isalaatu wasalaam walidaalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam aada iyo aad bay u difaaceen rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sida runtii ibnu xabbaan uu saxiixiisa ku sugay waxa uu tilmaamay dee mar dambay soo gaadheen abibakar iyo saxaabada intii kale ku soo ururtay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu uhi war walaalkiin duunakum akhaakum yani faqad awjab war agtiinna waxaa ah walaalkiin dalxa binu cubaydallah waa dalxo oo dhiig baxay oo dee jaamiday oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markii dambe intii kale soo gaadhay war walaalkiin jannaduu waajibsadeye buu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam yacni u dadaala walidaalika runtii dalxa binu cubaydallah dadkii aada u dagaalamay buu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa saxaabadii aada iyo aada u dagaalantay saxaabiga loo yaqaana abu dujaana oo ficlan tarasa amaama rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam isaga arrinkiisu arrinba kumuu jirin saxaabiga abu dujaana waxaa la yidhaahdaa wuxuu gaadhay inuu rasuulka isku beego oo leebka iyo waranka wax waloo lasoo ganaba uu u dhigto markii intani buuxsantay buu sii jeedsaday si inta kalena ay dhabarkiisa ugu dhacdo abu dujaana waxaa ka mid ahaa muscab bin cumayr waxaa ka mid aha cali bin abi taalib waxaa ka mid aha sahal binu xaniif waxaa ka mid aha malik binu sinaan oo runtii ahaa abu zaciidin alkhowri waxaa ka mid ahaa ummu camaara oo nasiiba bintu kacab nusaybana waa la akhriyey waxaa ka mid ah qataada binu cumaan waxaa ka mid ah cumar binu khadaab waxaa ka mid ah xaad binu abi baltaca sahal binu xaniif iyo abu dalxa intaasiba intii rasuulku calayhi salaatu wasalaam agagaarkiisa ku ururtay ee runtii aada iyo aada u difaacday ayay ka mid ahay ninka loo yaqaano abu caamir alfaasiq ayaa god buu sameeyey uu ugu tala galay in saxaabadu ay ku daataan walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo wejigii uu ka dhiig baxay oo labada dhafoor aynu nidhi waxaa ka galay allahuma salli calaa sayidina moxamed qalabkaa berigii hore la isticmaali jiray ee wejiga la iskaga ilaalin jiray qofka inay wax ka gaadhaan oo dhooshii laga jebiyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo debintii la jeexay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa godkaa ku dhacay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wa ficlan rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dee isagoo daalan oo riwaayaadka qaar waxay odhanayaan markuu dagaalku dhammaaday inuu xagga dambe ku arki doonaaye wuxuu awoodi waayey inuu saxaabadii tukiyo nebigu calayhi isalaatu wasalaam isagoo taagan oo fadhi buu ku tukiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dhibaatadii gaadhay iyo dhiigbixii ku dhacay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam taa xagga dambe aynu ugu tegi doonaa adigu almuhim dalxa binu cubaydallah iyo cali binu abi taalib ayaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ka soo saaray godkaasi uu ku dhacay waxaa runtii xusid mudan oo allahuma salli calaa sayidina moxamed dadkii aada u dagaalamay abu dujaana oo aynu tilmaannay oo isaga runtii dee dhaawacyo badani ay gaadheen waxaa runtii ka mid ahaa saxaabiga loo yaqaano abaa cubayda camr binu jaraax oo ficlan isagu waa ninkii abubakar markii uu soo gaadhay ayaa waxaa la doonay in laga saaro rasuulka calayhi isalaatu wasalaam labadan birood ee koob koobanee halkan kaga jira markaa wuxuu ku soo saaray ilkihiisa dhooshii horaa ka dhacday oo kaga dhacday inuu aad yar ilkihiisa ugu soo saaro si nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu u nabad galo tii labaadna waxa weeye wuxuu ku soo saaray dhooshii labaad baa kaga dhacday saxaabiga loo yaqaano abaa cubayda camr ibnu jaraax walidaalika waxa weeye abaa cubayda ilkihiisa marka la arko saxaabadu way ku farxi jireen leannao laba ilig oo ka mida ilkihiisii ayaa waxa uu siiyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano muxuu ahaaye abaa cubayda camr ibnu jaraax in sha allahu tacaala intaasaynu ku dayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu